أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale sheegay inaysan ka laabin doonin helitaanka bad ee yeelanaysa etoobiya guddi ka socda maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormaray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga magaalada ceerbuur ee wilaayada galgaduude dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa salaada roobdoonta ku tukaday fagaara ku yaala degmadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo khamiisa siddeedda bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho howlgal qarax oo ay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaad kirdad ay ku sugnaayeen waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale sheegay inaysan ka laabin doonin helitaanka bad ee yeelanaysa etoobiya haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya gaal abey axmed ayaa mar kale ku dhawaaqay in dalkiisa aanay ku sii jiri doonin goodon badeed islamarkaana ay ku howlan yihiin xaqiijinta marinbadeed ay iyagu leeyihiin oo aanay cidna u daba fadhiisan waxaana weerar afka ah uu ku qaaday eritereya oo uu ku tilmaamay inay sifi sharci daraa ku haysato bad uu sheegay in etoobiya ay leedahay ra-iisul wasaare abey axmed oo talaadadii shalay khudbad ka horjeediyey golaha dawaaqiidda ee baarlamanka etoobiya ayaa sheegay inuusan jirin diiwaan rasmi ah ama go-aan hay-adeed oo caddeynaya sida etoobiya ay u weeday marinka badda cas waxaana uu yidhi luminta etoobiya ee marinka badda cas wuxuu yimid kadib halgan socday in ka badan soddon sano sida aad dhammaantiin og tihiin intii lagu jiray soddonkaas sano ee colaadda khasaaraha etoobiya wuxuu ahaa mid si tartiib tartiiba u sii socday si kastaba ha ahaatee ma aaminsani in dib u soo celinta wixii lumay ay qaadan doonto soddon sano oo kale mar uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ka hadlayay eritereya iyo sidoo kale sheegashadiisa dekedda casab waxa uu yidhi eritereya si aan sharci ahayn ayaa loogu wareejiyey dekedda casab markii aannu si walba u baarnay waxaa noo soo baxday in si sharciga baalmarsan loogu wareejiyey ma jirin baarlaman u ansixiyey ma jirin afti laga qaaday shacabka etoobiya mana jirin cid ansixisay marka sharci daro ayaa loogu wareejiyey waannu ka soo celin doonnaa abey axmed waxaa kale oo uu soo hadal qaaday dagaal aad looga digayay muddooyinkan dambe oo etoobiya iyo eritereya ay qarka u saaran yihiin inuu ka dhex qarxo maadaama bilahan u dambeeyey ee labada dhinacba ku jireen diyaargarow ciidan oo aad u xoogan waxaana uu yidhi haddii uu dagaal ku qarxo natiijadiisu way caddahay waana guulaysanaynaa mana jirto cidna hor istaagi kartaa eritereyana waa dal aan lahayn dhallinyaro iyo dastuur doorashona aanay ka dhicin waa dal aan wax rajo ah lahayn oo uu haysto oday gaboobay marka annaga dal aan rajo lahayn waxba nama yeeli karo intii uu gaal abey axmed uu ku guda jiray ka hadalka dagaalka la filayo inuu ka dhex bilowdo labadan dowladood ayuu fariin u diray madaxweynaha eritereya asiya safawerki oo uu u soo jeediyey inuu joojiyo hub uu sheegay inuu ku soo daabulayo gudaha etoobiya abey axmed waxa uu sheegay in dalalka caalamka ay u bandhigeen in haatan ay wax ku rabaan si nabad ah balse waxa uu ku goodiyey haddii waan waantu socon weydo in xaaladdu faraha ka bixi doonto xalkana laga raadin doono meel adag waxaana uu yidhi ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም። በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው።
maanta waxaan hortiina ka sheegayaa isticmaalka badda cas ee etoobiya mid aanan laga gorgortamin inay tahay beesha caalamka oo uu maraykanka ugu horreeyo shiinaha midowda afrika midowda yurub waxaan u sheegaynaa in ayna kala dhex galaan oo qaab nabadeed ay arrimahan ku ለብዙ dhammeeyaan ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስማት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ sidaas baan rabnaa haddii kooxahani dalabkeena fulin waayaan oo ay ka caga jiidaan arrintu taas waa ay ka duwanaanaysaa tallaabo kale in la qaado ayay noqonaysaa hal maalin badda cas kuma aynan weynin hal maalinna kuma helayno milyan jeer ayaan idin xaqiijinnay etoobiya bad la'aan ma ahaan doonto ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም።
ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa kale uu ka hadlay ujeeddada ka dambeysay samaynta ciidamada badda waxaana isagoo arrintaasi ka hadlaya hadalladiisa ka mid ahaa shan sannadood ka hor waxa aanu dhisnay ciidamada badda uma aanan samayn ciidankan si ay ugu dabaashaan biyaha ayuu yidhi abiy axmed intii uu kor u qaaday caagad ama qajaclo yar oo ay ku jiraan biyo uu cabayey waxa uu kaloo ra-iisul wasaaraha etoobiya ka hadlay xaaladda deegaanka tigreega waxaana uu ku eedeeyey kooxaha u dhadhaqaaqa xoreynta shacabka tigreega ee t b l f inay diidan yihiin fulinta heshiiskii nabadda ee beritoria waxaana isagoo u duurxulaya kooxda t b l f uu sheegay inay jiraan dad doonaya inay isaga xukunka ka tuuraan arrinkaas oo uu si adag uga dhiidhiyey khudbadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku soo aadaysaa xilli uu socdo abaabul dagaal oo aad u xoogan kadib markii etoobiya ay wacad ku martay inaanay ku sii jiraynin go'doon badeed islamarkaana ay dagaal kula wareegayso dekadda casab ee eritreya mahadsaned abu ayman guddi ka socda maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga magaalada ceerbuur ee wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay waday kormeer ballaaran oo waxbarasho kaasoo lagu qiimeynaya heerarka tacliimeed ee xarumaha iyo faracyada macaahidda islaamiga ah ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kormeerka maanta aan ka hadlayno ayaa si gaar ah diiradda u saaray deegaanada ceelshiil garbaweyn jacar iyo derri oo dhammaantood hoostaga magaalada ceelbuur xarunta wilaayada galgaduuda intii lagu guda jiray socdaalka kormeerka mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa kulmo aqooneed la yeeshay waalidiinta iyo ardayda dhigata faracyada macadka qurdube ee deegaanadaas kulamadaasi ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay tarbiyada islaamiga ah kor u qaadista aqoonta diinta ka foojignaanshaha duulaanka maskaxda ee cadowga iyo doorka waalidiintu ku leeyihiin kobcinta iyo ilaalinta mustaqbalka ardayda waalidiintii ka qaybgashay kulamada ayaa si weyn u bogaadiyey dadaalka uu maktabku wado iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin sida ardayda iyo maamulka machadyadu ay u muujiyeen horumar iyo aqoon waxbarasho oo lagu faano wafdiga sharafta badan ee noo yimid waa mahadsan yihiin eena baraarujiyey annaguna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu dhammaanteenna janaatulfirdowsa nagu wada kulmiyo annaga iyo owlaaddeenna maxaan ku idhaahdaahay baariyaalana nooga dhigo diinkana uu ku hago intaas kabacdi waxaan leeyahay eer jacareed horta waa aadinku sidaad u sheegteen haddana intiina waa ka diin jecel yihiin waana ka dad badan yihiinoo dhallinyaradii waxbaratay ayaa hadda shaqaynaysa insha allahu marka inta inta intaas ayaa kusoo gaabinayaa waxaan u mahad celinaynaa walaalaha safarka dheer ku yimid een, si waxbarashadii iyo kontarool ay ugu sameeyaan xoogaa een, niyaddana ay noo dhisaan waxqabadkana ay noo xoojiyaan waxaan leenahay allah ha u dembi dhaafo saamahooda kuwa dembigooda lagu tiro allah ka dhigo jannatulfirdowsna allah ha ku amaalmariyo Een, maanta ilaahi subxaana watacaala wuxuu nagu sharfay haddii aanu deegaanka diri aan joogno in ilmaheenna ay baranayaan kitaabka ilaahi subxaana watacaala een, axaadiista nabiga ay baranayaan fiqiga ay baranayaan waxaa weeye carabiyada ay barina- baranayaan culumta kulli ayadoo mujmaca ilaahi subxaana watacaala ayuu na fahansiiyey inay noo bartaan alxamdulilahi calaa kulli xaal een, walaalayaal marka insha allahu tacaala waa soo dhoweyhayna walaalaha noo yimid waan ku faraxsannahay waxaa weeye si kal iyo laab lahaan usoo dhoweyhaynaa haddii aan nahay dadweynaha ceelshiil ku nool guud ahaan waxaanu idin leenahay akhyaarta iyo ragga noo yimid oo wafdiga ah oo ka socda xarakatu shabaab almujaahidiin khaasatan maktabu tarbiya wa tacliim soo dhowaada kuna soo dhowaada deegaanka caalshiil waan inkaga mahad celinhaynaa imaatinkiina iyo booqashadiina farxadayna noo tahay deegaanku waxbarasho aasaasiya iyo mid nidaamiya waxaa uga hora wax yar uun faa'iidaysiya ma ogi macadka khurduba macadka khurduba waxaa iska kaashaday deegaanka maamulka iyo macalimiinta macadka khurduba allah ku mahadsan waa noo furanyey aad iyo aad waa lagu najaxa haddana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu noo sii bulaalo
intii uu socday kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidoo kale qabtay musaabaqa cilmiyeed oo ay ka qayb galeen ardayda faracyada machadka qurdube ee deegaanada ceelshiil garbaweyn gacar iyo deri musaabaqada ayaa ardayda loo kala saaray wiilal iyo gabdho waxayna ardayda ku soo bandhigeen aqoontooda diineed iyo guud ahaan heerka waxbarasho ay gaareen ardaydu waxay si firfircoon uga jawaabeen su'aalihii loo soo bandhigay iyadoo aysan jirin su'aal dib loogu celiyey guddiga qiimeynta taasoo muujisay tayada aqooneed ee ay gaadheen wuxuuna tartanka u dhacay sida tan su-aasha koowaad waxay leedahay maa macna daaquud daaquud maxaa la yidhaahdaa wiil ka jawaabi kara haddaad haysaan waa soo dirsanaysaan anoo magacay ku bilaaba khaalid khaliif su-aashii jawaabteedana waa maa tajaawasa bihilcabdu xaddaw min macbuudin aw matbuucin aw mudaac
su-aasha jawaabteeda waa sax waxayna leeyihiin baniinka laba darajo su-aashiina koowaad waxay ka socotaa isla maadada tafsiirka waxay leedahay maa hiya ciddatu almar'ati almutawafaa canhaa haweenayda laga geeriyooda ciddadeedu maxay tahay
su-aasha la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku daya waxay udhacaysaa sida tan in kaanat xaamilan fa ciddatuha biwadci alxamli wain kaanat hayra wain kaanat hayra xaamilan fa فعدتها أربعة أشهر وعشرة
su-aasha la weydiiyey majmuucatulbanaad oo ahay su-aashooda koobaad waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo majmuucada cabdulaahi ibnu cabaas dhigaha fura su-aashu waxay leedahay maa huwa fadlu cilmi mustalax
anigoo magacaygu yahay cabdikariim muxdiin kana socda majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas ee wiilasha saadan jaabtooda waxay noqonaysaa insha allah فضل علم المصطلح فوقانه على سائر العلوم بالنظر إلى طريق حقه
su-aasha la weydiiyey majmuucat cabdulaahi bnu cabaas albaniin oo ahay su-aashooda shanaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo kadib dhammaadkii tartanka qaar ka mid ah ardayda machadka qurdubo ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kormeerka maktabka iyo sida ay u arkaan musaabaqaadka cilmiyeedda qaar ka mid ah ardayda ayaana u mahad celiyey macallimiinta iyo maamulka maktabka بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا سابق ذي وفدي كتر سن تربية والتعليم وحن ليا آدي آدي أمها سنتين وحين ناطقن ما أنت عوانا كالدوغن سيدا الفضل والفضل العلم علم الفضل وليهي الولاء والبراء أخلاق الطلاب وحين ناطقن سيدا كالعوانا بدن وحن ليا آدي آدي أمها سنتين جزاكم الله خير الجزاء salaanta aad noo keenteen waan inka guddoomnay waxaan leenahay halka aad nooga keenteen naga gaarsiiya annagana sidoo kale maanta waxaa noo imaaday wafdi ka socdo maktabu tarbiyat watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan ka faa'iidnay cilmi fara badan ciwaanaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid alwalaa walbalaa iyo akhlaaqu daalib iyo qaswulfikri litacliim waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxay waxaan halkan ku qaadanay ciwaano badan ooy ka mid tahay fadlulcilmi fadliga oo leeyahay cilmigu alwalaa walbaraa iyo xaqullaahi iyo xaqulwaalideyn iyo qodobo kale oo badan guddigan soo booqday waxaan leenahay halkaad ka imaatay waxaad naga gaarsiisiin salaan waxaa noola imaateen oo inkala godoonay waxaan leenahay wax wax badan oo inka faa'iidnay kormeerka deegaanadan uu ka sameeyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya xilli maktabka uu kormeero noocan oo kale ah uu horay uga sameeyey degmooyinka ceelbuur iyo galahareeri ee wilaayada galgaduuda waana qayb ka mid ah qorshaha lagu kobcinayo tayada waxbarashada iyo habraaca tarbiyada ee xarumaha islaamiga ee ku yaala wilaayada mahadsaned marwaan dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub ayaa ku dhintay shil diyaareed oo ka dhacay dalka kenya haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushaybaah shil geystay khasaare nafeed iyo mid burbur ayaa shalay ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada kenya kadib markii ay dhacday diyaarad yar oo siday dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub tv-ga citizen ayaa sheegay in diyaaradan ay saarnaayeen laba iyo toban qof taasoo uu tilmaamay inay ku burburtay deegaan lagu magacaabo tasimba matunga ee ka tirsan ismaamulka kawaale wuxuu telefishanku sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay ku dhinteen shilka meydadka dadkii rakaabka ahaa ayuu sheegay inay gubteen oo la aqoonsan kari waayey wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa shirkadda duulimaadyada ee mombasa air safari ayaa sheegtay in diyaaradda ay siddeed toban dalxiisyaal ah oo siddeed ka mid ah ay ka soo jeedaan waddanka hungari iyo laba kale oo ka soo jeeda jermani duulyaha diyaaradda ayay sidoo kale sheegtay inuu ka soo jeeday kenya waxaa nasiib darro ah inaanay jirin cid ka badbaaday shilka waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal ay soo saartay shirkadda duulimaadyada ee lagu magacaabo mombasa air safari hay-adda duulista hawada ee kenya ayaa dhankeeda warbixin ay soo saartay ku sheegtay in shilkan uu abaare siddeeddii barkii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee shalay ka dhacay ismaamulka kiwale oo u dhow xeebta badweynta hindiya waxay intaasi ku dartay in diyaaradda ay ku socotay socdaal dalxiis oo ay ku maraysay inta u dhexaysa diyaani oo ku taalla xeebta iyo kijawa tembo oo ku taalla keynta dalxiiska ee masai mara ee gudaha kenya waa mid ka mid a shilalka diyaaradeed ee aalaba ka dhaca kenya kuwaasoo ay galaan dalxiisayaasha reer galbeedka ah iyo saraakiishu ay ciidanka kenya mid ka mid ah shilalkii diyaaradeed ugu caansanaa ayaana dhacay siddeed iyo tobankii abriil labada kun afar iyo labaatankii kaasoo uu ku dhintay taliyihii ciidanka difaaca kenya genaraal francis agola halka shilkaas la mid ah oo dhacay tobankii bishii juun labada kun labaiyo tobankii uu ku dhintay george saitoti oo ahaa wasiirkii amniga dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ilaaladiisa iyo kalkaaliyaashiisa ka mid ah mahsanid abuushayba mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa salaada roobdoonta ku tukaday fagaara ku yaala degmadaas haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari isu soo bax roobdoon ah ayaa ka dhacay magaalada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xilli kulayl iyo biyola-aan daran ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan miyi iyo magaalo intaba bulshadan isku soo baxa sameeyey waxaa hogaaminayay maamulka islaamiga ah ee degmada xagar kuwaas oo goob fagaaraha ku tukaday labada ragco ee salaada roobdoonka ah islamarkaana allah weydiistay inuu usoo dadejiyo raxmadiisa roobka فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bulshada muslimiinta ah ee reer xagar fagaarihii salaada kula hadlay isagoo sheegay waxyaabaha keena roobyarida maanta saaad arkaysaan dadka muslimiinta waxay u soo baxeen deegaankan iyo degmadan xagar oo kulaylkan iyo boorkan waxaan maanta isugu soo baxnay ilaahay baryadiis xaaladahan oo kale haddii ay dhacaan oo roobkii uu yidhaahdo oo biyihii ay go'aan ama ay yaraadaan waxaa sunno ah oo nabigeenna uu noo jiday calayhi salaatu wasalaam in la tukado salaad layidhaha salaatul istisqaa maanta marka waa tukannay ilaahay ha naga aqbalo
roobku wuxuu ka mid yahay naxariista allaah ee addoommadiisa uu ugu deeqo iyaguna ay sinaba uga maarmin dadka muslimiinta ah ayaa xilliyadan oo kale allaah weydiisanaya inuu u soo dadejiyo raxmaddiisa roobka iyagoo weliba isdhul dhigaya raacayana tilmaamihii uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam u jideeyey in lagu roob doono dhanka kale waxaa maanta labada ragcadood ee salaada roobdoonta laga tukaday degmooyin deegaano ka tirsan wilaayada jubbada dhexe kumanaan ruux iyo mas-uuliyiinta walaayada jubbada dhexe ayaa maanta barqadii salaada roobdoonta ku tukaday fagaarayaal ku yaala degmooyinka jilib iyo bu'aale iyadana culmadii halkaasi ka hadashay kula dardaarmay dadka muslimiinta in allah xaggiisa u soo laabtaan isna cafiyaan ayuha annaas allah subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno waxaa roobku nooga daahay waa macaasideenna waa dunuubteenna waa waxaynu la nimid ayaa roobku nooga daahay ayuha almuslimuun ilaahay aanu ka cabsanno u toobadkeenno dhexdeenna waa inaan iscafinaa wixii aan isku haysanno waa inaannu ilaahay uga toobadkeenna awalan qofkii wixiisana loo celiyo ee aannu iscafino ilaahayna u dhowaanno dunuubta iyo macaasida waa inaannu xagga iska dhigno waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka aan ku dheganaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxaa idinkaga tegay laba shay haddaad labadaa shay qabsataan ma lumaysaan aniga bacday bacdigayga ma lumaysaan waa liibaanaysaan taraktu fiikum shay-ayn maa in tamassaktum bihimaa lan tadiluu bacdii kitaabullaahi wa sunnatii labadaasaannu ku dheganaanno muslimiin ee aljihaad aan u jihansanno xagga jihaadka aanu aadno ilaahayna aanu ka cabsanno subxaanahu wa tacaala اللهم إلهنا خالقنا مدبر شؤوننا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أغثنا اللهم أغثنا الغيث اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسق عبادك وبهائمك اللهم أسق عبادك وبهائمك ولا تجعلنا من القانطين guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu